فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo muqdisho ku dilay nin darawal ahaa ehelada ninkaasi oo warbaahinta la hadlay dowladdana ugu baaqay in loo soo gacangeliyo askariga dilka gaystay hooyooyinka qurbaha ku nool oo weli la ilmaynaya carruurta laga qaatay maxaa qurbaha laga dhaxlay qadiyaddaasina abwaan ka hadlaya ayaan codkiisa idiin soo gudbin doonnaa jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin oo bayaan bogaadin iyo salaan ah u soo dirtay xarakatu shabaab almujaahidiin bayaankoo dhammaystiran ayaan barnaamijka idinkugu hayaa dabeelo xoogan oo ka dhacaya magaalada muqdisho waa ka qayb barnaamijka intuu dhuuxa socdo qodobadiisa sidoo kale caawa waxaa ka mid ah dad aragti ka dhiibtay qorshaha ruushka ee ku aadan in saldhigyo uu ka furto berbera iyo saylac sidoo kale dhuuxa waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa cudurka korona dadka uu laayay oo ku soo badanaya gudaha dalkaasi shiinaha iyo mid ka mid a culimmada diinta islaamka oo arrimahan ka hadlay qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka ku jeexjeexi doonnaa barnaamijka aniga ayaa idinla socodsiinaya waryaheena cawil cabdulaahin ah soo saarista ayuu gacan iga siiyey waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين hagaag waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaalada muqdisho waxaa lagu dilay maxamed deeq ibraahim oo ahaa darawal ku xamaalanayay gaari uu leeyahay arday ayuu u qaaday jaamacad ku taala muqdisho markii uu ka soo laabtay jaamacadda isagoo waddada maraya waxaa istaajiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda waxaana ay ku amreen in uu qaado waa uu diiday kadibna rasaas ayay ooda kaga qaadeen halka ayuuna ku dhintay ehelada iyo ardaydii uu qaadi jiray ayaa warbaahinta ka soo muuqday iyagoo dalbanaya in cadaaladda la hor keeno ninka dilka geystay oo aan dowladda federaalka looga baran in ay tallaabo ka qaado ciidamadeeda caadaystay laynta dadka shacabka ah walaalkay oo meeshaa gacanka haqdaran ay dishay ayaan waxaan dadweynaha iyo soomaaliya iyo howha dowladda ayaan gaarsiinayaa baaq asigoo nabad qaba ayuu gurihiiska soo tegey ardow soo qaaday ardayd markuu soo qaaday ardayd waa ka soo noqday niman oo saddexa oo le waxaa dariiska dowladda meesha la yidhaaho xoogga korontada ayay xoog ugu soo galeen baabuurka nawaday yidhaaheen meesha jaamay noqotay xabaday ku dhufteen saddex xabadood waana dileen saasayna uga tageen meeshaas waxaa taagnaay sodomeeye nin oo dariiska dowladdu haysato oo milatari nin oo sargaala ayaa nimankaas watay meeshuu taagnaay inuu wax ka qabto waa lahay awood oo uu ku qabto oo nimankaas ku qabto waana waana mana jagna looma siin marka waxaan dowladda odhanaynaa arrintaas waa inay fiiriyaan oo wax ka qabtaan ninkaas gacanta haq daran dishay ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna qof kasta uu dhimanayaa laakiin walaalkayna maanta ilaaha naga jeclaaday annaga arday baana nahay wuuna qaadi jiray laakiin saaka markuuna geeyey uu soo noqday baa dhacdadan ku dhacday arday oo jaamacad dhigata qaaday saaka laga kala lahay ardayda markuu soo dejiyey kadibna asagoo soo socda waddada meeshaas jaamka ah ciidan xoog ee ku soo fulay niman ciidan ah gaarigii kadibna xabad ay ku fureen asagii gaarigana dhaqaaji aawadeed gardarro cad ay ugu fureen waxaan ka codsanaynaa dowladda haddii dowladnimo ay jirto wadaninimo ay jirto madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dowladda madaxdeedao dhan waxaan ka codsanaynaa gacantaas xaq daran ee ninka wiilkeenna dishay waxaan ka codsanaynaa haddaa nahay ehelada wiilka in si degdeg ah waxna looga qabto walaalkeen saaka subaxii ayuu wuxuu noo qaaday jaamacadda jaamacadduuna geeyey ka bacdi wuu naga soo laabtay annagoo goobta jaamacadda ku sugan ay waxaa noo soo sheegay inuu dhintay allaha u naxariisto simir imaanne allaha naga siiyo farmaajo waxaan ka codsanaynaa inuu meydkan oo ay dileen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed in naloo soo qabto maadaama aan nahay ehelladii meydka sidaa awgeed waxaan si dhaqsa leh oo mar labaad iyo mar saddexaadba aan ka codsanaynaa in ay arrintan cadaalad ay u sameeyaan oo ay soo qabtaan gacankudhiiglaha u geystay qof shacaba oo saaka gaarigiisa iska wato iqaad ku dilay oo arday jaamacadeed waday oo ardaydu markay ka degeenna halkaa kale ah oo xoog nagu qaada yidhaahdeen dabadeedna markuu ka diiday ee xabado ku fureen saaka jaamacadduna geeyey markuu naga soo laabtayna waxaan loo sheegay in dhexda lagu dila isagoo meeshuu rabayba aana gaarin wararkii muqdisho ayaan kuguda jirnaa magaalada muqdisho dabaylo xooggan ayaa maalmahan ka socday kuwaasoo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa magaalada dad badan guryahooda ayay isaga nagaadeen markii dabayluhu ay aad u xoogaysteen sidoo kale dhallinyarada ku xamaashta ootooyinka bajaajtu waxa ay sheegayaan in arrinkan ay saameyn ku yeelatay bismilah magacayga waxaa waaye cabdiraxmaan cumar suufi runtii dabayshaan shalay yaan aragnay xooggeedana maxaan ku idhahdaa dee galbihii ilaa xalay yaa si fiican loo dareemaayey marka dad badan oo bajaajta aan ku qaada waxaan arkay oo gudaha ay ugu soo gelaysay ciidda iyo bustii xitaa oo indhihii ay ka dugmeen dad badanoo xitaa dhaaya guryihii xitaa jiingadihii xitaa qaara biiba dad dhaaya maqlahay laakiin xaqiiqda maaha micnaha saasaan dareemayna hadda weli waa socotaa dabaysha laakiin sidii shaloo kale maaha kulley shay noqon doonta ilahi baa wallaahi dabeello saan oo kale ah hore waa u soo arkay laakiin weli hadda tan waa bilow ma ogtahay lama qiyaasi karo micnaha heerka ay gaarsiisan tahay iyo waxa ay gaari doonto iyo inay inta ku ekaan doonto allahu aclam ilahi baa sheegi kara magacayga waa liibaan xasan maxamed run ahaantii ee isbeddelka cimilada ee shalay ilaa iyo xalay ilaa ay haatan ay joogno dabaylo zaa'idaa ka dhacaya magaalada ma fahamti marka tusaale ahaan hadda anugu mootobajaaj aan wadaa saamayn badan ayay nugu yeelatay isbeddelkan oo kalena horey ugumaan arkin magaalada tusaale ahaan waxaa ka mid a dadka micnihii ee meelaha laisugu yimaado sida maqaayadaha ama meelaha dadka ay ku kulmaan oo kale dadka ma imaanayaan taasna waxay caqabad ku tahay shaqadeena maantaoo kale dabeelaha magaalada ka dhacaya xeebta marka waa kacsan tahay marka maantaoo kale dadka waxay u badan yihiin inay guryahooda ay iska joogaan marka caqabadaas iyo magaaladana caqabado badan ayay ku leedahay waayo dadka horey haa haa dabeelo noocan oo kale magaaladana horey looguma arkin marka dadka waxay ku naqatay xalay ilaa iyo shalay galab ilaa haatan adiga layaab ayay ku naqatay waxyaalaha dadka ay arkayaan oo ay la yaabayaan waxaa ka mid a qofku wuu soo labistay magaalada u soo labistay oo steelkiis ka soo saxay ayaa hal mar agtiisa waxaa ka kacaaya wax ciid iyo boor qofkii xitaa soo labistay magaaladii waa ka niya jabayaa marka dadka layaabka waxyaalaha ku ah waxaa ka mid a ciid iyo indhaha ka dhacaysa dadka badanaa muraayado ma wada sitaan maogtahay dadka dhifdhifaa sita indhahay ka gelaysaa marka caqabadahaas caqabado badan oo ganacsiga xataa uu ka mid yahay aa jira marka runtii wallaahi xalaytoona waxyaalo fara badan qof waliba wuxuu leeyahay cabdulqaadirow maxaa kuugu dhacay indhahaaga way dugmeen runtii waxaan arkay jiingado fara badan oo haadaayaan wallaahi isbeddel fara badannaan dareemayaa waayo dadkani markii bajaajta waxaan ugu shaqaysanaa markuu duufaani iyo wax aysan jirin dadku way soo baxayaan waayo dadka ma labisan karaan dadkan waa u jeedaa dadkii lacagta laga heli lahaayo waaye run ahaantii waxyaalo fara badan aan dareemayaa xalaytoole indhahaygu way dugmeen xalay toole markaa xaafadda u sii socday cabdiqaadirow maxaa ku helay wallaahi isbeddel baa dhacay aan dhahay duufaan iyo rafaad duufaanadan waxay waddaa ilaahay waxaan ka baryaynaa nimco ilaahay inuu noogu beddelo
hagaag warbixino kale ayaan ugu soo maqan oo dhowr ah laakiin iminka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxa ay soo saartay bayaan bogaadin iyo salaan ah oo ay u soo dirtay xarakada shabaabulmujaahidiin oo ka jihaadaysa bariga afrika iyadoo xabadka u dhigatay dowlado iyo shirkado shisheeye oo ku soo duulay waddankan bayaanka waxaa noo soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa oo ku hadasha afka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada waddamada saxraha iyo saaxilka afrika ayaa baahisay bayaan muhiim ah oo ku socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalanta bariga afrika bayaankan oo ciwaan looga dhigay fariin ka timid wiilashii ibnu tashfiin oo ku socota halyeeyada iyo libaaxyada dagaalada ee ku sugan ardul hijrateyn ayaa waxaa bogaadin iyo salaan sharfeed walaaltinimo ka muuqato loogu diray xarakat ashabaab almujaahidiin istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka ay baahisay mu'asasada azallaaqa lagu yidhi tani waa fariin ka socota jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin oo ku socota walaalaha libaaxyada iyo geesiyaasha dagaalada ee jooga dhulka ardulhijrateyn alleha dhowre tallaabadoodana xaqa ha ku toosiye assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu walaalaha iimaanka iyo jihaadka ee jooga soomaaliyada aan jecelnahay wayna soo gaartay fariintii wanaagsanayd ee ka buuxday jacayl ballan oofin nusxi walaaltinimo iyo in laysku booriyo ku sugnaanta dagaalka iyo jihaadka lagula jiro cadowga idinka ayaa ah raggii ku hormaray hawshaas ehelna waad u tihiin waxaadna sidaas ku noolayseen micnaha halka jasad ee markay xubin ka mida sheegato isugu wacanaya dhafar iyo soo jeed alle ayaa ku mahadsan oo nagu manaystay inaan isu soo dunno isjeclaanno isku heelinno iskuna kaashanno jihaadka waddada allaah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay nusratulislaam walmuslimiin ee ku socda xarakat ashabaab almujaahidiin mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin waxay sheegeen in si xeel dheer ay ula socdaan wararka iyo akhbaaraadka mujaahidiinta soomaaliya iyo dadaalada ballaaran ee ay ku bixinayaan sidii bariga afrika looga xorayn lahaa gumaysiga tooska ah iyo midka dadban ee maraykanka si ay muslimiinta ugu hoos noolaadaan raayada islaamka iyagoo sharfoon oo ay u badqabto diintooda iyo sharafkooda iskuna maamulaya kitaabka allah casa wajalla walaalayaal waxaa in badan guulaha aad soo hoynaysaan ku shaafiseen quluubteenna oo aad ku booriseen dhallinyarada ummadda ilaa aad noqoteen allaha fadligii kuwa tusaale loo soo qaato warkiinnana uu ku baahay daclada alla maxaan carafsanay udgoonka guulihiina oan ka dhigannay sahay aan ku marno waddadan ay qodaxyadu ka buuxaan xilli weliba maraykanka iyo shayaadiinta ka dambaysa ismoodeen inay hanteen dhulka oo ay ciigada ku dhejiyeen ummadda ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay nusratulislaam walmuslimiin ee ku socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab nusratul islaam ayaa bayaankeeda ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee zallaaqa waxay ku sheegaysaa in mar weliba yuclaysyo dareemaan ay indhahooda ku soo aadiyaan soomaaliya halkaas oo wararka farxadda leh ee ka yimaada ay rajo ku beerayso dhammaan saaxaadka jihaadka sida afghanistaan shaam jasiiratulcarab iyo maqrabulislaam sida lagu sheegay bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga mahadceliyey bayaankii dhiirigelinta iyo bogaadinta ahaa ee uu dhowaan soo saaray maktabka warfaafinta kuna socday jamaacada nusratulislaam waxaana bayaanka azallaaqa lagu yidhi walaalaheenna dhallinyarada jihaadka iyo istishhaadka alleh idinka abaalmariyo sunnada xidhiirinteed soo noolayseen allahana waxaan weydiisanaynaa in sunnadan uu ku nooleeyo muslimiinta dhexdooda si ay ugu dhabowdo fikradda ah in ummaddu ay tahay hal jasad oo ku kala nool jabahaad kala duwan si aan markaas u noolayno ruuxda iskaashiga iyo isgarabtaagga ee dhexdeenna ah ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada azallaaqa ee ku hadasha afka jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin bayaankan azallaaqa i baahisay ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan maktabka warfaafinta ee xarakat ashabaab almujaahidiin uu baahiyey war-saxaafadeed lagu bogaadinayay mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ee ka dagaalama saxaraha iyo saaxilka afrika annaguna haddii aan nahay walaalihiina ku sugan bariga afrika garab iyo gurmad ayaan idiin nahay furmaheenna ayaan ka dagaalamaynaa quluubteennuna idinka ayay idinla jirtaa carabkeennuna wuu idiin soo duceeyaa waxaan nahay walaalihiina diinta caqiidada jihaadka ribaadka iyo gargaaridda islaamka aad ku walaalowdeen waa ballan aan dadkii naga horeeyey ka dhexalnay iyo ammaano aan mas-uuliyaddeeda qaadnay ayaa ka mid ahaa war-saxaafadeedka maktabka warfaafinta ee xarakat ashabaab almujaahidiin islamarkaana ku socday mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin nusratulislaam walmuslimiin ayaa ka mid a jamaacaadka jihaadiga ee hoostaga alqaacida waxaana si dardar iyo firfircooni ku jirta uga howlgashaa waddamada saxraha iyo saaxilka afrika halkaasoo ay kusoo duuleen isbahaysi ay hogaaminayso dowladda faransiiska oo leh taariikh madow marka laga hadlayo dagaalada saliibiga ee ka dhankaa islaamka iyo muslimiinta
cudurka corona waxa uu aad ugu fidayaa gudaha dalka shiinaha dhimashaduna waxa ay kor u dhaafaysaa kun iyo lix boqol oo ruux inkastoo dowladdu ay qarinayso xaqiiqda ku aadan dhimashada dadka u la'day cudurkan oo kumanaan gaaraya shiinuhu waxa uu caan ku ahaa tacdiibinta dadka muslimiinta malaayiin ruux oo muslimiin ah ayuu ka dhigay wax uu xiro iyo kuwa uu dilay iyadoo shacaa'irta islaamka iyo wax kasta oo muqadasaadka islaamka ahaana uu u diiday dadkaasi inay ku dhaqmaan shacli katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay musiibada haysata shiinaha ee allah uu ku saliday cudurkan corona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه استنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير saa'ibtan dhacaya caalamka waa wax bani aadamku ayagu ay kasbadeen kufriyaadka macaasida xumaanta dhaqanxumada akhlaaqxumada sharta la dagaalanka kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo addoommadiisa wanaagsan ee saalixiinta colayntanka kitaabka ilaahay loo qaaday iyo sunnadii nebiga sal allahu caleyhi wasalama iyo dariiqii ilaahay dadkii ku socday oo meel kasta lagu cadaadinayo kullu haadihi aljaraa'im dembiyadaas waa weyn ay gelayaan bani aadamka iyo dariiqii ilaahay oo khilaafayaan allihii khaaliqah ee koonka abuuray ku gaaloobayaan ayaa wuxuu u sabab yahay masaa'ibka waaweyn ee dhacaya iyo cuduradan khatarta ah ee ku dhex faafaya waxaa ka soconaya shiinaha iyo waddamo kaleoo fara badan oo cudurkan uu saameeyey ummad badanna marka waxaweye u laayay ay ku dhinteen sababkii waxaa keenayaa waa dunuubtaas wey macaasida wey bal iskaba dhaafe in badan baa ilaahay iska dhaafaya laakiin haddii loo wada qaban lahaa waxa ay falkinayaan oo xumaan iyo fasaad ah haddii adduunka korkiisaba wax ku tukuba iyo wax ku socdoo looga tegi lahaa ma jiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walow yaakhidu nnaas bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka korkiisa walow yaakhidu allaahu annaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musammaa faida jaa ajaluhum faina allaha kaana bicibaadihi basiira allah subxaanahu wa tacaala dadka hadduu u qaban lahaa waxa ay shaqaysteen xumaan iyo dunuub iyo macaasi iyo kufriyaad ah hal daabad wax dulka korkiisa ku socdoo tukuba ilaahay kama tagin subxaanahu wa tacala waa la halaagi lahaa laakiin ilaahay dib uu u dhigayaa ilaa laga gaaro waqti loo qabto loo madaleeyey waqtigaasi haddii u yimaadana haddee waa khalaas cid kastaa wixii ay shaqaysatay baa la siinayaa marka waxaan dhacayaa waxay ku yimaadeen waa sidaas weeyaan meesha hadda cudurkuuu ka bilowday shiinaha cudurkan karoona la yidhaahdo ee gaaladu maanta ay la yaaban yihiin waxa uu yahay hore loo oqoonin waxba laga garanaynin ee horumar baa la gaaray iyo culuum casri ah la gaarana waxba ay ka tari weysay meesha uu ka bilowday oo shiinaha ah hadda waad garanaysaan jaraa-imta ay galeen dowladdan waxa weeyaan shiinaha ee fasaadka iyo dhibaatada iyo laynta ku haysa dadka muslimiinta turkistaan asharqiya inay dadkii u diideen soonkii inay soomaan oy salaaddii u diidan yihiin oy tawxiidkii kala dagaalamayaan oy meela ku xareeyeen oy doofaarka ku qasbayaan oo khamrada ay ku qasbayaan oo waxa ay sameeyeen wax aada u bashaca uu yahay iyo foolxumo meeshii ugu dambaysay ummadda ay xasuuqayaan yacni xaggee aadaysaa arrintooda baryaha ilaah ay baryaan xagguu maraya oo musiibo kusoo laabanaysa marka masaa'ibkaas ku dhacaya waa wax yar marka loo fiiriyo waxa ay falkinayaan halkaasuu ka bilow caalamkana uu ku faafay marka cudurka noocaan ah ee hore aan loo garanaynin ee maanta yimid wuxuu ku imaanayaa waa la dagaalanka allah subxaanahu wa tacaala iyo diintiisaw wuxuu ku imaanayaa faaxishada iyo xumaanta ay faafinayaan waxaa la og yahay shiinaha dhaqaalihiisoo dhan ribo iyo shaydaannimuu ku dhisan yahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay ciddii ribadaa ku dhaqanta oo dhaqaale ka raadisa inuu allah la dagaalamayo fa in lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allaahi wa rasuulih allah iyo rasuulkiisa ayaa la dagaalamaya iclaamkaasaa la bixiyey ciddii ribada ku dhaqanta marka ribay ku dhaqmayaan shareecada ilahi bay la dagaalamayaan addoommadii muslimiintaha bay dhibaataynayaan kullu haadaa marka la isku daro ayaa wuxuu keenay cuduradan soconaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku ciqaabo cid kastoo arrinkaa la timaadana ciqaabkani waa ku imaanaya ee waxay ku khaasa ma aho walidaalika xadiid uu soo saaray imaam ibni maaja ama kalena ay wariyaan min xadiidi cabdulaahi bni cumar wuxuu leeyahay cabdulaahi bni cumar aqbala calaynaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baana soo qaabilay faqaala yaa macshara almuhaajiriin khamsun khamsun ida btuliitum bihinna wa acuudu billaahi an tudrikuuhunna muhaajiriintan isu timiday shan arrimood haddii laydinku imtixaano allah baan ka magangelayaa shantaas inaad haleeshaan ilaahay ha idinka magangeliyo waa dhibaato shantaa arrimo marka arrimo oo la isku imtixaanayo qatar ah weeyaan arrimahan soo socda hadday yimaadaan bayna ka dhalanayaan lam tadhar ilfaaxishatu fii qowmin qad xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim aldaacuun waalawjaac allatii lam takun madat fii aslaabihim aladiina madow nabigu sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay ma daahirto oo ma soo muuqato xumaan faaxisha zino liwaad balaayo haddii liwaadkii maanta waa arkaysa waa la muujisanayaa bal waa lagu faanayaa bal doorashooyin baa lagu gelayaa xuquuqdooda ka la ilaaliyaa lagu darayaa oon lagu xadgudbi karin marka zinadii iyo faaxishadii iyo xumaantii waxay noqotay wax bannaankaas yaalla oo bal iska dhaafe shuruuc loo dejiyey oo shuruucdaasna ay waajib tahay ummaduhu inay ilaaliyaan dadkii ka soo horjeestana lagu qasbayo ayay noqotay marka faaxishadaasi haddii bannaanka ay u soo baxdo dadku ay daahirsadaan oo meel kasta lagu sameeyo ilaa waxaa ku faafa daacuun daacuun baa ilaahay ku salladaya iyo xanuunno aan hore loo oqoonin xanuunno awal lasoo tajribeeyo lasoo ogaado daawadoo la raadiyo aan ahayn xanuunno aan la garanaynin baa ilaahay ku salladaya karoona iyo wixii lamidow cudurkan hadda waxa weeye socda ee caalamka ku faafaya ee shiinaha asalkiisu ka soo bilowday yacni waxa cudurkaas alla ku salladay bal iska badhaa dadka cudurkaan daaweynay ayagii baaba oo ku dhimanaya oo dhaqaatiirta ahaayoo caafimaad ka shaqaynaya hadda shiino wuxuu marayaa yacni aad bay u badantaha tirada ka baabaaday ilaa kun iyo shan boqol baa hadda la sheegay inay ka badan yihin way dhici kartaa kumanaan kalena waa la liitaan waa la ildarayy ilaa haddana wax loo haya ma laha marka cuduradaasa ilaahay ku salladaya subxaanahu wa tacaala alawjaac allatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madow cudurro cusub oo hore loo oqoonoo madii hore aysan garanayn marka faaxishadaa faafaysay ka dhalanaysaa walam yanqudu lmikyaala waalmiisaan ma nusqaamayaan beegga iyo miisaanka ilaa ukhiduu bisiniin ilaa ukhiduu biاssiniin wa shidati alma'uuna ilaa waxaa lagu imtixaanayaa abaaro iyo dhaqaalihii iyo adkaada iyo wa jawri suldaani calayhim madax jaa'iriin ahoo waxaa kaligtaliyaal ahoo garmaqaata ah oo shayaadiin ah ummadda xasuuqaysa oo dhaqaaladoodii baabi'inaya oo noloshoodii baabi'inaya oo diintoodii baabi'inaya lagu salladayaa iyo abaaro iyo dhaqaalo xumo iyo ma'aasaad baa lagu ridayaa hadday la yimaadaan miisaanka iyo mikyaalka ilaalin waaya walam yamnacuu zakaata amwaalihim xuquuqdii lagu lahaa xoolaha oo sakada ahayd oo waajibka ahayd hadday diidaan oo bixin diidaan ilaa municuu lqadra min asamaa cirkaa waxaa laga joojinayaa roob inuu di'iyaba ile cirka allah isagaa iska leh makroobkiiba baa la joojinayaa walow bahaa'imu lam yumtaruu wax magaradka haddaysan jiri lahayn bahaa'imta roobba lama soo maba la waraabiyeenba ilba ma saayan roob walam yanquduu cahda allaahi wa cahda rasuulih allah iyo rasuulkiisa ballankooda ma buriyaan ilaa sallada allaahu calayhim caduwan min hayrihim ilaahay wuxuu ku salladayaa cadow aan ayaga ahayn yacni dadka muslimiinta cadow ka baxsan baa imaanaya markaasuu iyaga laynaya fa akhaduu bacda maa fii aydiihim markaasaa cadowgii wuxuu qaadanayaa wixii ay haysteen wax ka midow dhoolkoodii dhaqaalahoodii naxuriyadoodii dhaqankoodii kolli wuu baabi'inaya wax uu ogol yahay malaha cadowgaasaa lagu salladayaa وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخيروا بما مما أنزل الله إلا جعل الله بأسا بينهم أئمة هذا كحكم ويان كتاب كإلهي ووحي الله سودة شيء دوري ويان إلا إلهي دحي وحي يرى بأس يدبات يحمان يدحي هذا بالإخوة وإن هذا فرصتان وحن دعية maxay ku yimaadeen waa waxa bani aadamkani ay samaynayaanoo xumaantii iyo xadgudubkaawo cid kastoo sidaa ku dhaqaaqda ama gaala ha ahaadeen ama muslimiinba ha sheegteene ciqaabkani mid saamaynayo ku dhacayo marka waxaan leenaha ha la iska ilaaliyo macaasida iyo xumaanta iyo dunuubta aad ha looga fogaado cudurkaana waa cudur khatar oo dila ah ummaddu ha ka digtoonaato ilaahina subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisaa inuu naga xifdiyo cadowga iyo gaaladana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sallado waxa la isaga ilaalina ugu horreeya waxa weye daacatullaahi subxaana wa tacaala allah in la adeeco rasuulkiisa la adeeco diinta ilaahay lagu dhaqmo sidaasaa qofku uu xifdi iyo xisni iyo ammaan uu ku helayaa laakiin daawo kastoo la sameeyo wax kastoo dadaal la sameyo hortag iyo karantiil iyo xaggaa laga dhacayaaye waa asbaab waxa weeyaan inaysan wax nafciya keenin baa laga yaaba laakiin qofka aluu diilahay diintiisa uu ku dhowo ilaahay uu ka magan galo cudurrada iyo dhibaatooyinka ilaahay uu baryo ilaahay isku xiro ilaahay isu dhiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dayacayo ilaahayna ibarya ayuu yidhi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leey barya waa in ajiibayaa marka ilahay in aan barina wey subxaana wa tacaala cudurradan iyo balaayadan ilaahay subxaana wa tacaala naga xifdiyo naga ilaaliyo oo gaalada iyo mujrimiinta iyo shayaadiinta ilaahay ku sallado dadka muslimiintana ilaahay subxaana wa tacala meel kastay joogaan dabad iyo daakhil waa isku mid muslimiinta hal jir kuwa ku nool shiinaha ee la dhibaataynayo iyo kuwa ku nool waxa weeyaan meel kastoo caalamka ka mid ah muslimiintu waa halgahalyeedwo hal jir waxaan leenahay ilahay muslimiinta ha ka ilaaliyo gaalada iyo cawaankoodana ilaahay subxaana wa tacaala kan iyo kuwo kasii culusba ilaahay ha ku sallado ilaahay ha ku baabi'iyo jalla jalaaluhu ilaahay maalkooda ha baabi'iyo dhaqaalahooda ha baabi'iyo dadkoodana ha baabi'iyo sida ay u dhibaataynayaan dadka muslimiinta midka weyn ilahay iyagana ha ku sallado jalla jalaaluh waxaan la jecelnahay sidoo kale maraykanka iyo ruushka allah subxaana wa tacaala sidaasoo kale in ugu sallado kuwan iyo kuwo ka daran oo lagama sheekeeyaan iyo lama arkaan ah waana ilaahay subxaana wa tacaala waa ku salladayaa junuudda ilaahayna waa badan yihiin wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu wamaa hiya ilaa dikra lilbashar waxaa ku dhacaya maantay shiinaha ku dhacaya ee dhaqaalahoodii uu taxtiga tegay ay kala go-an yihiinoo qof qof uu arki kara la kala xeray in america macqil kufri walfasaad iyo kuwa lamidka ilaahay subxaana wa tacaala kuwan kuwa ka daran iyo ruushka ilaahay uu ka soo saaro oo ku sallido ilaahay waxba lama aha annagaana la imtixaanayaa mooyaane ilaahay subxaana wa tacaala wax ay ku qaadanaysa ma laha inuu iyaga dhan u halaago runtii wayna halaagsamayaan dariiqaasay ku soconayaan tanna waa tusaale tan iyo mid ka badanna way kusoo socotaa dadka muslimiintana ha ka digtoonaadeen dhulalka gaalada aaditaankooda iyo safarkooda maxaale masaa'ib iyo balaaya ka socota dadka masaa'ibtay ku socota haddaad marka aduu la daristo hadda ilaahay subxaana wa tacala ciqaabkiisa waa kugu dhacayaa wajazaakum allahu khayran walaalaha idaacadda alfurqaanna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wbaaraka allah fiikum dhammaan dadka muslimiintana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haydin xifdiyo diintana ha lagu dhaqmo ilaahay subxaana wa tacala looga cabsado wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu kaasi waxa uu ahaa sheeh cali katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka waddamada qurbaha weli waxaa ka taagan arrin dhibaatadeeda leh oo hooyooyinka soomaaliyeed ay la ilmaynayaan hay-ado gaalo ah iyo dowladahoodaba waxa ay qaadanayaan carruurta iyadoo waalidiintuna arrinkan ay si aad ah kaga cabanayaan waxaana carruurta la qaato loo dhiibaa dad gaalo ah oo ku tarbiyaya dhaqankooda hooyo nimco khaliif waxa ay ka mid tahay hooyooyinka dalka maraykanka carruurta looga qaatay waxaana laga qaatay lix cunug oo ay dhashay waxaan dareemayaa hooyo kaste oo ilmo dhashay iyo aabbo kaste oo ilmo dhalay iyo qof walbo ayeeyo noqde ama woowo noqde wuxuu dareemaya hilibkiisi ka maqan waxaa iga maqan ubaxayga qalbiga ka dhexbaxaayay waa dareemi karaa i garab istaaga maanta ii duceeya kii ii ducaynaayo iyo kii ii garab istaagaayo intuba waa muhiim waxaan ka codsanayaa ilmaha marka koowaad dad ay isku dhaqanahayn ay la joogaan dad ay isku diinahayn ay la joogaan dad aysa isku mabda ama isku luuqadahayn ay la joogaan waxa ay ka maqan yihiin waa soomaali i garab istaaga maanta qalbigaygii baa maqan waa oynaya calooshaa ka oynaya maanta aad bay shucuurteeda u kacsantaha maalintay liiga qaatay ilaa abtino ma seexdo cunto ma cuno ma harsado ma hoydo waa mar walbaan seexamaaga waa layla boodaa waxaasna waxaa keenaya beerkaygiyaa maqan taasi waxa ay ahayd nimco khaliif oo ka hadlaysa carruur laga qaatay gudaha dalka maraykanka maxaa laga dhaxlay reer galbeedka ee dadka soomaaliyeed ay qabteen abwaan ayaa isdul istaag ku samaynaya gabayna ku cabiraya bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan ku qabanayaa galabta maansadii ahayd intaana dhex iman qurbaha maansadan xaqiiqa ku salaysan waxay leedahay intaanan dhex iman qurbaha timaan ku lahaa dhagkada dharaaro haddaana jarin u sii dhaadhaca garbaha haddeerse dhammaado oo garoon dhagah baa ku hadhay intaanan dhex iman qurbaha dhayahan abig maali jiray caanaan dhammi jiray lisoo intii dhiil laygu shubo kolkaan dhabannada qabsado durbaba dharag aawadeed dhag baan dhihi jiray hurdada khuuraan ka dhowaajin jiray haddeerse ma soo dhacdoo soo jeed dhafar baa i dilay intaanan dhex iman qurbaha dheef baan cuni jiray la hubo inay dhadhan leedahoo shakiga xaaraan ka dheer bisaylna u dheeryahoo dhardhaar saddex geesahiyo dab iyo dhari loo rakibay gabadhi ku dhibtootayoo intii laga dhowray saxar weliba isu dheelitiran haddase dhuuniga la cuno dhabtii garan mayna ee rabbow naga dhaaf dembiga intaanan dhex iman qurbaha dhar baan xidhan jiray asturan dhafoorna ma xiidhan jirin haddeers dhaqaaqayoo inaan dhumay waa hubaal surwaalkii dhaadhacyo baryaha wuu dhaafayoo asagoo dhacay baan haddana dhagaatiga sii hayaa dhallinta qaar baa misana dhegtiyo bishimahaba duran sidii dhuruqdhaaruq iyo dhurwaagaa loo socdaa waxaan isdhahaa talow waxaan isdhahaa talow ma dhabarkiiyo jeenigiiyo raggii dhinac baa qallalay intaanan dhex iman qurbaha dhulkii hooye ee wacnaa habluhu dhaqanka iyo hiddaha dhaliil uma yeeli jirin dadkii dhalay oon la marin haddii guur loo bandhigo dhulkaba kama qaadi jirin oo hadduu hadal ruux ku dhaho asluub dhowrsoonni iyo xishood bay dhiman jireen haddeerse la dhaaf warkaa kuwani way soo dhigteen dhurwaaga ka daran wax cunus jallaato la dhoobay bay gidaarka ku dhuuqayaan dharaarana kay arkaan dhaqsay iska raacayaan markuu dhowr cunug ka dhalo ayuu ka dhaqaajiyaa markaasay tii markaasay kii dhaliyo hooyada ku dhibaan daryeel kuwaaba intay dhaxaan habeen soo dheelmanayn halkuu gabba loogu dhaco ayaynaba dhaafahayn ileen waa qoom dhacmaye shiishay isu dhiibayaan waxay ka dhigteen shaqaba tufaaxa dhalaaliyo dhuxlo noo saar hiblay ajab intaana dhex iman qurbaha dhulkii hooyee wacnaa markuu dhool soo unkado dhibaca sii daaya roob durbaba uu biyo dhigee dhulkana meeshii godnayd xareeddu ka dhaansataa rah baa ka dhawaaqi jiray doog baa soo dhalin jiroo dhurbiya maadhoo baxdiyo caleenta dhammaamac iyo ubaxa dharrabaystaybaa dhaayaha lagu nuursan jiray ciid iyo hohobdhiina iyo midhaha dhafaruurta iyo uneexa la dhaadhyi jiray carriyaa uneexa halkan ka hela wir uneexa la dhaadhyi jiray haddeerse ma dhacdhacno dabayl dhaxan iyo hanfiyo dhulkani baraf baa qarshoo waxaa dhaca haamadaya intaanan dhex iman qurbaha dhulkii hooyee wacnaa horweyn boqolaal dhan oo dhowaanahan ceelba arag dhowaanahan ceel ka iman rag baa u dhardhigan jiroo dhanaha ka waraabin jiray oo waqood dhabar laga cawdiyo dacdiid ma aqoonni jirin haddeerse raggii dhannaa wakaa dharta raadiska ah kuwaa kula dhiikar iyo waxaa nagu dhacay macaan qaar baan isdhahaa tolow xanuun lala dhuubtay iyo dhafoorximo muu qabee malaha shaki baa u dher shaqada ay soo dhacshaan dhaleeca anoo ka wadin dheecaan uus xoolo iyo digaagga la dhuunjar iyo raggani dhogor bay rifaan oo lugaha dhiig baa qolqula yaa dhagxumo waxaa iiga daran kuwaa dhaqa suuliyada dhulkii laga faani jiray sharafu way dhimatayee raboo ceebtaaya dhowr intaanan dhex iman qurbaha waxaan dhihi jiray kolon nin dhoofay ayaan badnaa nin tega yurubtaa dhixiyo dhenmaarkiba fiicana waxaanse ku dhaafay taa nin dhoohan warkii ku daa waxaan dhihi lahaa anugu waxaan dhihi lahaa anugu dhulkii qofka jooga ee madaxu dhoof kaga jirow intaad ku dhibtooni layd dhiggaa kula qayr aad calaacal u dhigan lahayd hadday tala kuu dhowdee dhulkaagii hooyo joog asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لديني wahagaagka dowladda ruushka waxa ay doonaysaa in saldhigyo military ay ka samaysato berbera iyo zaylac qorshahaasi oo muddooyinkan dambeba ay waday waxa ay kula tartamaysaa maraykanka oo qaaradda afrika lagala sii wareegayo markii uu ku mashquulay sannado badan uu la dagaalamayey dadka muslimiinta ah ee uu ku ilka beelay ruushku waxa uu isku fidinayaa bariga dhexe iyo africa arrimahan barnaamijka diiradda jimcaha ayaa shalay aada loogu falanqeeyey dad dhagaystay barnaamijka ayaa soo dhiibtay aragtidooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan u salaamaya warbaahinta islaamiga ah iyo dhegaystayaashaba haddaan fikirkayga ka dhiibto saldhigaa lagu sheegayo inay ka dhiganayaan raashiya eriyada berberiya saylac iyo meelaha dee waxay la mid tahay uun waxyaabihii harey caalam islaam ama dhulka soomaaliyeed ba isaga haystay ee dhibaatooyinka ahaa ayay ka mid tahay waxayna soo kordhinaysaa uun dee waxyeelo iyo dhulkii dadkii lahaa oo dhulka laga qaado oo dee ay ku hardamaan awoodo shisheeye marka waxaan ugu baaqayaa dadku dee inay ka feejignaadaan arrintaas oo ay ka feejignaadaan waayo dhulka dee dadkaa lehee shakhsiyaad ma laha in shakhsiyaad lagu halleeyana maaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markan ka horeydmay baan ku salaamay shaqaalaha idaacadda alfurqaan markaas gudimay baa lahaa wallaahi barnaamijkasangeekani la dhigteen barnaamij oo yaab leh oo eel murug badananin kordhiidi waaye arrintaas may baarin lahayan horta intii gaala ka tartanta soomaali arran eelin kumaad waaye waan maybaa katusiyaase maamulka shacbilidirkaas ku magacaabin somalilan si gaalada weeladiin iyo inkadhakadaan lagayaal ku dareema may baa lahaa taasiyo ilaahay subxaana wa tacaala horta dhibaataas noqdobada muslimiinta may baa lahaa oo gaar ahaan meela sii u degan intii oo arrintaasiyo eed unkorkoeno banaanbaha iyo barnaamijyo badan sameeyano si shacaartiyo aan muujiyan raalankahayn tan kale kulley oobio macawudan gaali oo udgud badan oo murtadiin iyo saliibiyiin isdha jaraan oo barnaamijkaas wadaan muslimiinta may baa lahaa man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadih xadiidkahayg camal fale walitabartiina sameeyo bisunku noogtan aan rabka qalbul ay ku nacaasin arilaha ilahi subxaana wa tacaala muslimiinta guulsay intaan dhawaatay mayba ansabab ah muslimiinta oo tabartiya isku yartay ilaahi subxaana wa tacaala mid lagu tugan muslimiinta guulsay harakada shabaal mujaahidiin yaa walyarkaan dhoon laka badbaaday araada shacaarta iyo masjidada laka tugdaya iyo madaarista qur-aanka kariimka mayba ka furinyin rijaal isdaraadiya ka furinyin ilaahi subxaana wa tacaala yaan hanin kordhay in sha allahu tacaala un dhan oo shacabka muslimka soomaaliyeed maybaa waajibni ah intuun ku igaadan gaalada dhawoojo in sha allahu tacaala taasaasin deersii lahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda ama bacd haddii aan ka hadlo ra'yiga ku aadan ruushka oo ballaarinaya joogitaankiisa iyo saameyntiisa geeska afrika khaasatan soomaaliya inkastoo gaaladu ay isku wada mid yihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu noogu caddeeyey haddana ruushku waxaan filayaa inuu ka dhibaato badan yahay gaalada intooda kale weliba meelaha uu kaga bedelan yahay ama kaga liita waxa weeye akhlaaqiyaadka markii la yidhaahdo aada iyo aad buu ugaga liitaa gaalada kale waxaana daliil looga dhigan karaa soomaaliya ruushku uu joogi jiray isagoo oo garab taagan dowladdii maxamed siyaad barre tababarna u fidin jiray saraakiisha iyo qaybaha kala duwan ee dowladda laguna soo taberi jiray in badanoo ka mida ruushka dowladda ruushka waxa aan ku tahay khamrada iyo fasaadka kale waxay kaleeto ay kaga duwan tahay reer galbeedka intaas waxaa la moodaa ama la oran karaa reer galbeedka kale reer galbeedka kala sibanta laakiin iyagu waxay kaga duwan yihiin oo gooni la siiyihiin waxa weeye dhaqaalaha iyagaa maamula matalan ba hadda reer galbeedku dhaqaalaha waxay yidhaahdaan waa furan yahay qofku ha ganacsado ha noolaado laakiin ruushku saa maaha ruushka iyo jina iyo waisku dhaqan shuuciyadii weeye marka shuuciyaduna saasay u shaqaysataa saasay qaab waxay u shaqeeyaan ay u dhaqmaan in ay dhaqaalaha kontaroolaan oo gacanta ku hayaan oo iyagu mooye wax kaleeto oo waxyeelan karaa jirin taas waa xagga dhaqaala xagga fasaadkana waxaan isleeyahay reer galbeedka way kaga liitaan intaan waxaa kaga xun oo ka sii daran ruushku asal ahaan mabda ahaan waa yuhuud ruushku asal ahaan iyo mabda ahaan waa yuhuud khaasatan hadda ninka xukuma putin lagu magacaabo gaalkaas waxa weeye waa nin yuhuudi ah asalkiisu uu ka soo jeeda halkaa wey marka ciladaasna way qabaan oo gaalada kale way la dheeriyiin gaalnimada kale iyo fasaadka iyo ilaah ka furashadana ruushku waa kala mid reer galbeedku kala mid yahay joogitaankiisii hore oo soomaaliyana waxaana daliil cad looga dhigan karaa soomaaliya markuu u tababari jiray iyo joogitaankiisii safaaradda uu ku lahaa iyo intaysa isaga iyo maxamed siyaad bare isku dhicin iyo ruushku isku dhicin yani de waa la og yahay khamrada nin lama soo tababari jirin sida ay noo sheegeen oo noo xaqiijiyeen raggii saraakiishii ka mid ahaa raggii lagu soo tababaray ruushka baa annaga noo caddeeyey in uusan jirin nin uu soo tababaray ruushku ilaa hadduu soo tababaray khamrada la cabsiin jiray khamrada la cabsiin jiray mataqaanaa ninku mar hadduuba tababar u aado khamrada iyo khaansiirka waxay iska ahayd wax noormala marka fasaadkaasoo dhanbu wataa gaalnimada kale iyo ilaah ka furashada kalena gaalada kale uu kala mid yahay reer galbeedka intaa waxaa ruushku la sii dheeryahay waxaa ruushka ka qoyan wixii uu ka geystay afghanistan waxaa ka sii qoyan wixii uu ka geystay jejniya waxaa ka sii qoyan oo hadda farihiisa dhiiggiisa farihiisa dhiiggii waxaa ka qulqulaya mataqaana suuriya marka intaasoo dhan marka laisku soo daro ruushku waa gaaladaas kale iyo isagu waxba isma dooriyaan waxyaaba uu kaga bedelan yahay kolle waxa aniga ra'yiga ila tahana waan sheegay midda ugu dambaysa waxay tahay ruushka iyo maraykanku iskuma haystaan ama ingiriiska iyo ruushka ama reer galbeedka kuliyatan iskuma haystaan wax la yidhaahdo islaam in loo danqado ama dawlad xatay yaysan xataa islaamba noqone dawlad in la badbaadiyo meel degan iskuma haystaan laakiin waxay isku haystaan waxa weeye oo ay isku khilaafsan yihiin waa maslaxadooda ayaga dowladahooda maslaxadooda bay isku dagaalsan yihiin marka taasna waa mid iska cadoo haddee dii kuwaanana gaala yihiin kuwaanana kafara yihiin yacni farqi u dhexeeya ma jiro laakiin matalan ba haddadaan soo qaadanno suuriya oo kale suuriya maraykanku wuxuu sheegay inuu ka baxay meelo badan oo ka mid ah laakiin ruushkiibu uga tegey wayna isku og yihiin maalin walbana dukaynta dad abriye abulaynaya waxay ka bi'iyeen ma jireen isagaa soo duulay waxaana lagu dilayaa oo lagu dilaya waxa weeye inay muslimiin yihiin maraykanku hal naaga oo keligeeda oo australiyaan ah oo weliba nin dowladda maraykanka ka tirsan oo booliiska ka mid oo soomaaliya dilay yuu u xanibay u xiray ninkaas oo forever lagu xukumay xabsi daa'in marka kuwa abriyadaana wuu fiirsanaya ishuu ka fiirsanaya marka maadaama aynan waxa weye waa qaadiya qariye labadoodu marka waxaan ku soo koobayaa ra'yigayga haddii uu doonayo inuu saldhigya ka samaysto ama ka damcayo africa khaasatan saylac iyo berbera kolley waxaan u malaynaya waa unshiddo soo korortay taasna waxaa runtii laga dheehan karaa xadiiskii nabiga caleyh isalaatu wasalaam ee ahaa in muslimiinta la ysugu yeeran doono sida xeerada markii raashinka lagu rido dadka cunaya ay isugu yeertaan taasna halkaas ayaa uga baxaya waxaan leeyahay haddii uu soomaaliya ruushu cag soo dhigo ruushku soomaalida waa yaqaanaa inkastuusan gumaysan laakiin dowladdii maxamed siyaad barre xilligii ay jirtay ayuu soomaalida dhaqankeeda qaybo ka mida bartay laakiin waxaan u sheegaynaa ruushka iyo inta wadataba insha allahu afka ciidda laydiin dari doonaa waxaana tusaale ugu fulan hadduu caqli leeyahay maraykankii isagu ismoodayay quwadda adduunka ugu weyn soomaaliya markuu ku soo duulay afka ciidda loo daray afka ciidda loo daray maantana sida runtii markii laga soo tago kalaamka diblomaasiga ee dhab ahaan loo wada hadlo maraykanku shalay tuu ku jiraa mud- muslimiinta wadamadoodii uu ku duulay khaasatan afghanistan iyo soomaaliya maxaa yeelay geeriduna waa mar annagana dadka naga dhinta waa muslimiin shahiidiina asagana kuwa ka dhinta naarba ilaahay ku shubaya wuxuu naga faa'iidana ma jiraan oo aan ahayn inuu dhaqaale ahaanna u burburay siyaasad ahaanna u burburay waxnana uusan soo kordhin duqayntiisii iyo mataqaanaa cashwaa'igaahida oo weliba khaasatan caaqaan trump uu soo kordhiyana inaysan waxba soo kordhinayn in mataqaanaa uu ku fashilmay dhaqaalihii baa kaga burburay muslimiintuna waa sii bulaalayaan mujaahidiintu waa sii bulaalayaan ilaahayna waxaan ka rajaynaya in xoolihiisu qaniimo noqdaan asagiyo ruushka iyo maraykankaba inuusan ilaahay noo keenin ba horta rajaynayn hadduu yimaadana inay noqdaan dabaabaadkiisu kuwa muslimiintu ka faa'iidaystaan dhaqaalihiisana oo afka ciidda loo daro baa ilahay ka rajaynaya wasalaamu calaykum raxmatullah
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caaw halka ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaa soo saarista barnaamijka gacan iga siiyey cawil cabdullaahi nagoo isku duuban fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيدا